aan u nimaadno arrimihii dibadda safar baad u baxday dad badan baa isweydiinaya madaxweyne muuse biixi cabdi muxuu ku kala doorbiday jabuuti iyo etoobiya diblomaasiyanna markaad eegto luuqada diblomaasiyad dalkaad ka horeysa macne gaaro luuqada diblomaasiyadda ku sameeya maxaad ku kala doorbida laba dalba wanaag iyo jaarman dhaxs waa loo sameeyey manana kala dooran waa siday waraaquu kala hor yimaadeen invitationku martiqaadku kale baan u raacnay labadaba jaar iyo walaatinimyo xoreysa baa naga dhexeeya wax laga baarbaaro oo intaa had jeer kana lagu horbe anigu ma arko waxaa inaanu mid dooranay iyo inaanu mada hormarinay waa siday kala hor yimaadeen waraaquhu laba cisho isku xigtay isku yimaadeen siday yihiin baan baan ugu duurayna labadaba isqadarina labada jaar wanaagsan baa naga dhexeeya waana sii xoojinaa labadaba waxa naga dhexeeya marka siyaasadda hormadibaded la yidhaahdo jabuuti waxay ka mid tahay dalalka ugu horeeya arrimaha soomaaliya raadka kuulaha ma ka qayb gala somalilanna waxa ugu weyne u socota waa aqoonsi arrintaa misla soo qaadeen madaxweynaha jabuuti ha somalilan markay jabuuti afgarawada af soomaali ku hadasha oo soomaaliya ee laga qabo cudurada a jabuuti waxbay nooma ogola haddaynu iska qaadano anuu garan maaya cid aanu soomaali ku hadalsa inu afgarayno hadday cid garteena qaadisa kaansu af soomaliga naqarin garteena tusma weye isaga cid kama xogaarsana madaxweynaha jabuuti arrimaha soomaalida cid uguma xogaarsana gu ogaarsiy hadduu noo baranayo waxaan doonan diidayna bareer bayno ohan kara waliba warwaa qaldansi ka jooga hadduu garar kana waa ohan kara inaga la inaga rabaa dhibano waa inaga nimanka le ay xamar leedahay muqdisho ma madax banaano waad xukanaa iyana wax kutaan taagana inaga waxaynu u baahannahay inaynu walba garteenna si wacan ugu sheegno waxaynu garteeno sheegno jabuuti hor yar saaf soomaalid kaa dhargeysa lagaa turjumi maayo ku odhan maayo waxaasi maxay ahayd intaba uu oge marka dee meel uu inaga horreyd inagula dagaalamana garan mayno anoon kula ilaa waanu isaga u gargaran war waxay waxay waxaas haystaa dee wax ka qaboona garo markuu kuu bareero ee gartana ku adiga gartana kuu bareero ka cabo waxaad maxaad ka dartaanaysa weli isagoo ina maagaya mayna maqal intaa qaar inaga nagmada maaga beersana madaxweynaha dowladdiisa jaraa'idka jabuuti wax doonaan bay ka qoraan iska dhaha dee sax maaha ta kale markaad nin leedahay war garab baan leeyahay hadda garanamayso in laba lutayda ku raacna dee hadduu kugu diido kula anu halkaa mari kari maayo dee miyayna ku gacan saarayna mabaynaan gaadha halkaa noo garqaad waxay nagula diidin garteenna dee waxaan u baahannahay inaynu soo firsano war waxay waxaasan odhan nimanka dhex gala oo noo qabo mar buu ayaa tageen xukuumadda muqdisho iyo dowladda somalilan markiina meel dhex hustaag waa dhegaystay marka ra'yiga odhanaya jabuuti waa inala coliyay nama ogola iyo mid baa ina ogol anu ma arko waxay ku xidhan tahay sidaa dacwaddaada u xidhato iyo qof walba halkaad marayso taas anaga laga raba inaynu cid eedayna maa inaynu cid caashaqana maaha maxaa ku kala timaadeen wanaag iyo gartayada adaa u odaya oo u jaara ee caalamka igad ka bilow afrika gee ka mid noqo waxaanu qaladana noo sheeg waxtaa waxaad ku raaci maaha way safarkaagii xige etoobiya tagtay isku mid intaa in laguma kala wurtig intaa garteena leeg ayman wurtig dadka qaar baa markaad magacooday golaha wasiirada dareen celintay soo celiyeen waxay noqotay in wasiirada aada magacowday qaarkood goobahaadu magacowday aanay ahayn goobahay aqoonteeda lahaayeen wasaarado badanoo cadaaladdu ka mid tahay baa tusaale loo soo qaadanaya sidee qofku aqoontiisa iyo eedsula meel dhigtay iyo shaqaduu qabanayo waxayna tahay wasaaradaha wixii technical ama wax soo saara waxaa loo dooraa qof shaqadeeda yaqaan wixii hogaamin ama maamul ama siyaasadana waxa qaban kara qof kastoo fanka hogaaminta ama siyaasadana oo inta badan u baahan waay aragnimo aqoon u dharasho taana cadaaladda oo kale cadaaladda waxaa inoo haya chief justiska maxkamadda sare oo specialization leh iyo xeeraryaha guud oo specializationkiisa leh ama aqoonta gaar ahaaneed leh cadaaladdu waa meel maamul iyo hogaamineed marka haddaad u jeedo maad siinin garyaqaan ah waxayna tahi wasaaradda cadaaladdu maamul bay qabataa adeeg bay u qabataa maxkamadda garsoorka laakiin hawsha garsoorka aqoonta loo baahanya waxaa fuliya maxkamadda sare iyo xeerarinta guud marka waxayna tahay waa ku haboonye ciddii loo magacaabo weli dadka qaar waxay u dhegtaagayaan magacaabista xukuumaddaada oon weli dhammaystirnayn ma laga yaaba in boqolka maamood ay dhammaadaan adigoon weli soo dhammaystirin xukuumaddeeda way dhammaystiranta golihii wasiiradu waa dheyi waxa kale waa shaqaale waxa haray waa shaqaale shaqaalahana qofkii shaqadiisa haya dee in la bedelo ma noqonayso hadday meele banaanato ama qof shaqada qaban waayo baa la bedelaya howsha lala dhigay marka ma arka xukuumadda waxaa leeyahy xukuumaddii waan la dhammaystirin yaa la doonaya ina magacaabo markaas meeshu waa shaqaale waa civil servant maarayaashu waa civil servant ambasadorsku waa la mid marka waxay u baahan tahay in la derso oo ciddii xilka haysa cid shaqaysan weyday oo la bedelo iyo cid loo daaya male marka ra'yiga kuma raacsanay xukuumaddii may dhammaystirmin xukuumaddii laba maalmood gudood baan ku dhamaystiray oona soo dina wasaaradii ole waana la ansixiyey baarlamaanka ku dhamaaday hawsha nagana socota aan anu nimaadno arrimihii dibadda safar baad u baxday dad badan baa isweydiinaya madaxweyne muuse biixi cabdi muxuu ku kala doorbiday jabuuti iyo etoobiya diblomaasiyanna markaad eegto luuqadda diblomaasiyad dalkaad ka horeysa macno gaaro luuqadda diblomaasiyadda ku sameeya maxaad ku kala doorbidta labada dalba wanaag iyo jaarman dhexs waa loo sameeyey manana kala dooran waa siday waraaqu kala hor yimaadeen invitationku martiqaadku kala mid baan u raacnay labadaba jaar iyo walaatiniyo horeysa baa naga dhexeeya wax laga baarbaaro intaa had iyo jeer kala lagu horbe anigu ma arko waxaa inaanu mid dooranay iyo inaanu hormarinay waa siday kala hor yimaadeen waraaqo laba shay isku xigta isku yimaadeen siday yihiin baan baan ugu duulayna labadaba isqadarina labada jaar walaagsa baa naga dhexeeya waana sii xoojinaa labada wax naga dhexeeya marka siyaasadda dibadda la yidhaahdo jabuuti waxay ka mid tahay dalalka ugu horeeya arrimaha soomaaliya raadka kuulaha ma ka qayb gala somalilanna waxa ugu weyne u socota waa aqoonsi arrintaa misla soo qaadin madaxweynaha jabuuti ha somalilan marka jabuuti afgarawada af soomaali ku hadasha oo soomaaliya ee laga qabo cudurada jabuuti waxbay nooma ogola haddaynu iska qaadan anuu garan maaya cid aan soomaali ku hadasha inuu afgaran hadday cid garteena qaadisa kaansa afsoomaaliga naqaan inay garteena tusnoowe isaga cid kama xogaarsana madaxweynaha jabuuti arrimaha soomaalida cid uguma xogaarsana cid walba ugu xogaarsay hadduu inoo bareynayo waxaan doonin diiday inaan bareer baynu oran kara waliba war aqlada sii ka jooga hadduu garaaw kana waa oran kara inaga la inaga rabaa dhibano waa inaga nimankale le ay xamar leedahay muqdishimo madax banaano waad xukanaa iyana wax kutaan taagana inaga waxaynu u baahanahay inaan walba garteena si wacan ugu sheegno waxaynu garteena u sheegno jabuuti hor u yar saaf soomaaliska energiisa lagaa turjugi maayo ka odhan maayo waxaasi maxay ahayd intaba uu ogi markaa dee meel inaga hor nula dagaalamana garan mayno anoon kula waanu isaga u garagaran war waxay waxay waxasan haysteen dee wax ka qaboona garo markuu kuu bareero ee gartara ku adiga gartara kuu bareero ka cad wax tiraad maxaad gartaraanaysa weli isagoo ina maagaya mayna maha intaa qaar inaga nagmada maaga beersana madaxweynaha dowladdiisa jaraa'id kale jabuuti wax doonaan bay ka qoraan sidaa dee sax maaha ta kale markaad nin leedahay war gar baan leeyahay hadda garanamayso in lawa lutayda ku raacna dee hadduu kugu diido kula aanu halkaa mari kari maayo dee meel ku gacan saarayna mabaynaan gaadhay halkaa noo garqaad waxay nagoo diidin garteenna dee waxaan u baahannahay inaynu soo firsano war waxaayo waxaasan odhan nimanka dhex gala oo noo qabo mar buu ayaa tageen xukuumadda muqdisho iyo dowladda somaliland markiina meel dhex hus taagay waa dhegaystay marka ra'yiga odhanaya jabuuti waa nala coryayna ma ogola iyo mid baa ina ogolo anu ma arko waxay ku xidhan tahay sidaa dacwaddaada u xidhato iyo qof halkaad la marayso taas anaga laga rabo inaynu cid eedayna ma inaynu cid caashaqana maaha maxaa ku kala timaadeen wanaag iyo gartayada adaa u odaya oo u jaara ee caalamka igad ka bilow afrika gee ka mid noqo waxaanu qaladana noo sheeg waxta waxaad ku raaci maaha way safarkaagii xigay etoobiya tagtay isku mid intaa in laguma kala hurtig intaa garteena in leeg ayma hurtig